bismillaahi raxmaan raxiim subax wacan oo wanaagsan dhegaystayaal meel kasta aad joogtaan kuna soo dhowaada barka subax ee dalsan qodobada ugu dooroonna waxaa ka mid ah madaxweynaha soomaaliya oo kulan muhiim ah la qaatay dhiggiisa dalka turkiga kana wada hadla arrimo kala duwan oo dhowr ah oo ku aadan labada dal dowladaha soomaaliya iyo turkiga oo kala socday heshiisyo cusub oo labada dal muhiim u ah qiimaha lagu kala iibsado xoolaha nool suuqyada gudaha dalka soomaaliya oo kor u kacay xilli ay fooda nagu soo heeso ciidul adxa mid ka mid a culamaauddiinka soomaaliyeed oo bulshada dalka ugu baaqay inay ka faa'iidaystaan soonka maalinta carafo oo bulshada soomaaliyeed una diyaargaroobaan dunida inteeda kale wararka saaka aan idinkaga heynana waxaa ugu dooroon ra-iisul wasaaraha ingiriiska oo dhegaha ka furaystay talada dadkii ugu dhowaa oo ah inuu iscasilo iyo dowladaha maraykanka iyo ingiriiska oo ka digay khatar ku soo food leh dalka shiinaha
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega trig iyo for g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega trig iyo for g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
mar kale subax wanaagsan waa khamiis taariikhduna ku beegan tahay toddobada bisha julaay laba kun iyo labaiy labaatan dulmarka warkayaga subax ayaad maqasheen kuna soo dhowaada qodobadii aad maqasheen oo intaasi ka faahfaahsan madaxweynaha dalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo ku sugan wadanka turkiga kulana muhiiman halkaasi ka wada ayaa waxa uu kulan la qaatay madaxweynaha wadanka turkiga rajab dayib ordoqan dhinacyadu ayaana ka wada hadlay arrimo kala duwan oo muhiim ah waryahayaga cabdinaasir cadaala ayaa warkan sii dhammaystiraya
madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo si heer sare ah lagu soo dhoweeyey xarunta madaxtooyada dalka turkiga ayaa kulan miradhal ah waxa uu la qaatay dhiggiisa dalka turkiga rajab dayib ordogan madaxweynaha soomaaliya ayaa tilmaamay in dowladda turkigu ay garab istaag iyo taageero buuxa u muujisay shacabka soomaaliyeed iyo sidoo kale dowladdaba xilli ay la daala dhacayeen xaalado adag iyagoo usoo gurmaday wakhtigay ugu baahida badnaayeena madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud waxa uu la wadaagay dhiggiisa dalka turkiga kalgacalka iyo sidoo kale saaxiibtinimada ay u hayaan shacabka soomaaliyeed iyo sidoo kale dowladaba waxaana sidoo kale uu halkaasi ka sheegay xasan sheekh maxamuud in dowladda turkigu ay si hagar la-aan ah u garab istaagto shacabka soomaaliyeed dhinaca kalena madaxweynaha dowladda turkiga ayaa ballan qaaday in dhowaana safaaradda soomaaliya ee ankara ay degi doonto guri ay iyadu leedahay xilli markii hore ay ku jirtay mid kira ah sidoo kalena labada dowladood waxa ay dhowaan kala siixan doonaan heshiis ganacsi halka lasii xoojin doono iskaashiga dhinaca amniga ah ee labada dal madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa xusay in dowladda waa dowladda turkiga ay door muhiim ah ka qaadatay xoojinta amniga tababarka tababarada tayeynta ciidanka soomaalida iyo sidoo kale la dagaalanka al-shabaaba dhanka kale madaxweynaha dalka turkiga rajab tayib ordogan ayaa uga mahadceliyey madaxweynaha soomaaliya iyo wafdigiisa aqbalaada casuumaadii u fidiyey waxa uuna hoosta ka xariiqay in dowladdiisu ay dowr dowr weyn ka qaadan doonto gurmadka abaaraha iyo sidoo kale caawinta soomaaliya kulanka kadib waa madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa kulanka waxa uu ka jeediyey khudbad dhinacyo badan taabanaysa waxaana uu yidhi xilli uu ka hadlayay halkaasi
mudane madaxweyne rajab dayib erdogan martida sharafta leh iyo warbaahinta galabnimo wanaagsan waxaa sharaf weyn ii ah inaan maanta idinla idinkula suganahay halkan magaaladan quruxda badan ee ankara caasimadda dalka aan walaalaha nahay ee turkiya waxaan madaxweyne erdogan uga mahad celinayaa casuumadda uu noo fidiyey waxaan sidoo kale idinla wadaagayaa in kulankeenni maanta uu ahaa mid midho dhal ah oo guul ku soo dhammaaday oo ku salaysnay walaalo ka kulmay dan caama oo ka dhexaysa ummadahooda iyo ayagaba sida aan la wadaagay walaalkay madaxweyne erdogan dowladda soomaaliya iyo dadkeeda waxay u arkaan dalka turkiya inuu iyo dadkiisuba saaxiibo dhab ah iyo walaalo garab taagan dalkeena soomaaliya dadaalka aan ugu jirno kamiro dhalinta xasiloonida iyo horumarka shacabka soomaaliyeed walaalaheen turkiya waxaan abaal weyn uga haynaa taageeradooda hagarla-aaneed ee ay ku tayaynayaan laamaha amniga kabka miisaaniyadeenna taas oo kaalin weyn ka qaadata barnaamijka dib u habaynta dhaqaalaha xoojinta xirfadaha dadkeenna maalgelinta adeegyada bulshada ee asaasiga ah oo ay ugu horayso waxbarashada iyo caafimaadka uga wada hadalnay qodobadii aan uga wada hadalnay madaxweynaha kulankeenii maanta waxaan mar kale fursaddan uga faa'iidaysanayaa inaan ugu baaqo walaalaheenna turkiya in ay gacan ka geystaan inta karaankooda ah sida ay horeba uga geysan jireen garab istaaggeenna wuxuu wax weyn ka tari doonaa badbaadinta nolosha dadka soomaaliyeed mana ahan mana ahan doonto wax la iloobi doono waxa aad na tarteen wadahadalkii aan yeelannay aniga iyo madaxweyne erdogan waxaan kaloon hoosta iskala xariiqnay in xiriirka turkiga iyo soomaaliya uu muhiim noo wada yahay isla markaana ay naga go-an tahay inaan xiriirkaas ku sii xoojinno iskaashi iyo waxwada qabsi aan ka yeelanno dhinacyada ammaanka dhaqaalaha ganacsiga iyo dhaqanka soomaaliya waxay turkiya u aragtaa jaal iyo saaxiib miisaan leh oo ay aaminsan yihiin shacabka soomaaliyeed kaas oo lagama maarmaan u ah horumarka iyo barwaaqada aan hiigsanayno waxaan ku soo gabagabeynayaa hadaljeedintayda kooban inaan si weyn ugu mahad celiyo walaalkay mudane madaxweyne rajab tayib erdogan sida uu xil gaar ah isaga saaray kor u qaadidda iyo horumarinta xiriirka labadeenna dal ee walaalaha ah dadaaladiisii hagarla-aaneed iyo tallaabooyinka wax ku oolka ahaa ee uu qaaday sannado badan ka hor waxay xaqiijinayaan in labadeenna dalba ay ka jiraan fursado casri ah oo faa'iido inoo wada leh kuwaas oo sii adkaynaya xiriirka soo jireenka ah ee aan wada leenahay labadeenna dal waxaan rajaynayaa inaan sii adkayno aasaaska adag ee uu ku qotomo xiriirkeenna oo aad ku dardargelisay booqashadaadii ugu horreysay ee aad soomaaliya ku timiday sanadkii waxaan rajaynayaa inaan mar kale kugu soo dhoweeyo soomaaliya mustaqbalka dhow haddii aan la yidhaahdo aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay mudane madaxweyne
dhanka kale intaanan ka bixin wararka kala duwan ee la xiriira dowladaha soomaaliya iyo turkiga waxay kala sixdeen heshiisyo cusub oo labada dal dana ugu jira sihayaha xilka wasiirka arrimaha dibadda ahna wasiiru dowlaha arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah balaal maxamed cusmaan ayaa magaalada ankara kula sixday heshiis taageero deeqo gaar ah wasiirka deegaanka magaaleynta iyo isbedelka cimilada muraad kuram iyadoona ay goobjoog ka ahaayeen madaxweynayaasha labada dal ee walaalaha ahaa xasan sheekh maxamuud iyo sidoo kale rajab dayib erdoqan heshiiskan ayaa waxauu si mugle u cadeynayaa in laga dhiso magaalada ankara caasimada wadanka turkiga dhismo ballaaran oo qeybo kala duwan leh oo ka turjumaya baahida safaaradda jamhuuriyadda soomaaliya dowladaha soomaaliya iyo turkiga waxaa ka dhexeeya xiriir taariikhi ah iyo mid istaraatiijiyadeed oo sal adag leh heer sare dhaqaale dhaqan militari iyo kuwo kale oo dalalkuba muhiim u ah dhanka kale haddaan eegno qiimaha lagu kala iibsado xoolaha nool suuqyada gudaha dalka soomaaliya ayaa kor usii kacaya xilli ay fooda nagu soo heyso ciidul adxa oo ka mid ah ciidaha sida weyn shacabka soomaaliyeed ee ugu dabaaldegaan qiimaha lagu kala iibsado xoolaha nool ee suuqyada muqdisho ayaa kor usii kacaya maadaama dadka qaarkood ay udxiyo ay sameynayaan ciidul adxa oo nagu soo foodle maalin qorana ay inooga harsan tahay kuna beegan maalinta sabtida ah suuqyada muqdisho ee xoolaha lagu iibiyo ayaa ah kuwo aada u mashquul badan saxmad badanna ay ka jiraan qiimaha xoolaha lagu kala iibiyo ayaana kor u dhigay sababo la xiriira abaarta daran ee dalka ka jirta ay dhammaysay xoolihii soomaaliya iyo sidoo kale in dadka shacabka ah xoolahoodu badi ay la-deen qiimaha ciidihii hore ee ciidul adxa iyo qiimaha hadda lagu kala iibiyo xoolaha ayaana farqi weyn u dhexeeya maadaama xoolaha abaaraha dalka ku dhuftay saameyn daran ay u geysteen oo ay saameeyeen dhanka kale mid ka mid culamaadudiinka soomaaliyeed ayaa bulshada soomaaliyeed ugu baaqay inay ka faa'iideystaan soonka maalinta carafo oo ku beegan maalinta beri ah sheekh maxamuud oo cabdulla cariif oo ka mid a culamaadudiinka soomaaliyeed wareysi gaara siiyey warbaahintan dalsan ayaa waxa uu ka hadlay muhiimadda ay leedahay soonka maalinta carafo iyo sidoo kale in bulshada soomaaliyeed ay iscafiyaan kana faa'iideystaan soonkaas maadaama uu ka mid yahay mid ama uu yahay soon lagu dhaafayo dembiga sanadkii hore iyo kan soo socda
soomu yoomu carafata weeye maalinta carafa soonkeeda u dha rasuulka calayhi salaatu wasalaam ilaahay ayaan uga dalbayaa inuu ku dhaafo sanadkii hore oo tegey sanadka hadda waaba sii socdaa oo bisha ka dhiman ilaa sanadka soo socda intaasoo dembi dhaafa ayaa lagu helayaa haddii la macneeyana waxaa weeye dunuubta sakaa'irta ah oo xuquuqda ilaahay ku tacluuqda way dhaheen culammada muxadisiinta ama waxa wax fasira culammada mufasiriinta ah oo dhammaantood sidaasay yidhaahdeen waxaa la sunneeyaa oo sunno mu-akada ah in maaragtay beri oo kaleentood dadku ay soomaan ilaahay ay baryaan subxaanahu wa tacaala ilaahay u tawaaducaan inay iscafiyaan in naxariista ilaahay ay ubanbaxaan oo dadkii kaloo maaragtay makaankaas khayrka badanna joogo ilaahay magangelaya inay ayaguna ducada ay ku darsadaan dadka muslimiinta ah ilaahay subxaanahu watacaala guul ilaahay uu siiyo si gaara waxaa weeye dadka soomaaliyeed oo waxa weeye waxyaaba badan oo maaragtay dhibaatooyina ay kala haystaan way iyagu abuureen oo gacmahooda ku abuureen ilaahay subxaanahu watacaala nama dulmin wamaa dalamnaahum walaakin kaanuu hum haalimiina u dha ilaahay annagu ma dulmin laakiin ayagaa dhaalimiina in maaragtay dulmigaas ilaahay looga soo noqdo oo la iscafiyo oo la isisaamaxo oo qofkii qof wax ku lahay qofkaas wixii ugu dhaafo u cafiyo
halka warkaas aad kala socotaan waa raadi hadalsan muqdisho soomaaliya markana akhbaaraadka dibadda ra-iisul wasaaraha wadanka ingiriiska boris johnson waxa uu dhegaha ka fureysanayaa talada dadkii ugu dhowaa oo ah inuu iska casilo xilka ra-iisul wasaarenimo ee dalkaasi ingiriiska boris johnson ayaa hadda waxaa lagu cadaadinayaa inuu iscasilo laakiin arrimahaas oo idil oo uu kasoo horjeysanaya ra-iisul wasaaraha dhanka kalena dowladda mareykanka ama dowladaha mareykanka iyo ingiriiskana waxay ka digeen khatar hor leh oo ku fool leh dowladda wadanka shiinaha madaxda allaamaha ammaanka ee mareykanka iyo u k ayaa si aan horey looga baran oo wadajira uga hadlay wax ay ku tilmaameen khatar dhinacyo badan leh oo ka imaaneysa dalka shiinaha agaasimaha hay-adda f b i-da christopher waray ayaa sheegay in shiinaha uu yahay khatarta ugu weyn ee labada wadan ay wajahayaan isaguna ku eedeeyay xukuumadda beijing inay wado faragelin siyaasadeed gaar ahaan doorashooyinkii dhowaan dhacay ken maculan oo ah madaxa hay-adda m shan iyo toban ee ingiriiska ayaa sheegay in ay saddexdii sano ee lasoo dhaafay labalaabeen ka hortaga kala duwan ee muhiimka ah ee labada dal christopher ayaa shir jaraa'id ay wadajira london uga qabteen isaga iyo kan meklin waxaa ku sheegeen in haddii shiinaha uu xoog ku qabsado taiwan ay taasi yeelan doonto saameyn dhaqaale oo aan horey looga arag caalamka taliyayaasha labada hay-adood ayaa uga digay ganacsatada iyo aqoon-yahanka dalalkooda khatarta ugu iman karta shiinaha iyaguna ku eedeeyay xukuumadda beijing inay xaddo fekerka iyo teknolojiyadda guud ahaan warkiisa wax aad saakay kala socoteen raadiyaha dal somaaligaintaani waa cabdisalaan jolo shaakir ayaa warka subax idiinla socodsiinaya cabdua cabdiqaadir ayaa farsameynayay warkan warkiisa xiga intaa ku kulmi doono waxaa idinkaga tegaynaa sidaas iyo ammaane alla
wararkaad la haysaa hubsiima u helidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la hel yaabaa tala la hel